wadankiisa u shaqeeya shicibiyaahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wadaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur cali axmed oo idinla socodsiinaya barnaamijka wada jir oo ka hadla xasilinta dalka iyo daadejinta maamulka qodobada toddobaadkan barnaamijka idinku hayna waxaa ka mid a shirkii saddex biloodlaha ahaa ee wadatashiga hannaanka qaran dhismaha dowladaha hoose ee wadajir oo lagu qabtay magaalada muqdisho natiijadii ka soo baxday ayaan idiin soo gudbin doonaa lacagtu way yar tahay lacagaan badnayn weeye barnaamijku waa shan sano weeye annagoo dhammina meesha si wada jira waxaan u codsannay barnaamijkaas in lacagtiisa la xoojiyo waa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda soomaaliya oo deeqbixiyaasha ka codsaday in la kordhiyo dhaqaalaha loogu talagalay dhismaha dowladaha hoose wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliyana waxa uu inooga warramay qorshaha qaran ee wacyigelinta dadweynaha dowladda maraykanka waxay ka qayb qaadanaysaa taageerada la siinayo dhismaha golayaasha deegaanka maxaa sababay inay dib u dhacaan samaynta shuruucda dhismaha dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle labada maamulba maamulada kale way ka dambeeyeen maadaama ay ka dambeeyeen waxaa dibudhacu ku yimid in la sameeyo sharciga dowladaha hoose in la sameeyo waraysiyo aan la yeelanay wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyadaasi ayaan idiin haynaa koonfur galbeed degmadii labaad ayee waxa ay ka dhisaysaa golaha deegaanka haddaba waa tuma degmadaasi waxaa la furay dardaale waxay maraysa hadda habkii xaraynta odayaasha beelaha deegaanka markay soo dhammaystirmaan yani waxyaabahaan ka barannay marka hore inta aan xudur ka barannay ergadaan hormarinay dhibkaan ugu batay marka waxaan kaloo aanu idiin soo gudbin doonaa doorka dowladda hoose ee muqdisho ee qorshaha shanta sano ee soo aadan ee dhismaha golayaasha deegaanka ee gobollada koonfurta soomaaliya waxaa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macali maxamed kees cali shirana waa uu farsamaynayaa waa mar kale iyo barnaamijka wada jir waa hagaag barnaamijka wadajirka ah ee dhismayaasha golayaasha deegaanka ee loo yaqaano j b l g waxaa hore looga hirgeliyey deegaanada waqooyiga soomaaliya sida puntland iyo somalilan shanta sano ee soo socota waxa uu qorshuhu yahay in inta badan degmooyinka gobollada koonfurta dalka laga dhiso golayaasha deegaanka wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya mudane cabdi faarax siciid juxa ayaa barnaamijka wadajir u sheegay in dowladda soomaaliya ay ka shaqaynayso xoojinta daadejinta awoodda dowladda iyadoo u maraysa j b l g dowladda hadda waxaa dhisan qalfoofkii sare oo dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii laakiin waxaan rabnaa inaan degmooyinka la geeyo oo dadku ay heshiiyaan oo ay golayaasha deegaanka dhisaan oo hawshu ay hoos degto hawshaasaan xooga saari doonaa barnaamijkaasina qayb weyn ayuu ka noqon doonaa hayado kale ayaa barnaamijkan iyaguna dhinac ka shaqeeya waxaan xooga saaraynaa iminka sidii adeega federaalka loo dadejin lahaa degmooyinka loo xoojin lahaa mashaariicdii iyo kownsalladii loo dhisi lahaa qorshuhu marka waxa weeye barnaamijkaani in la dedejiyo dhismaha golayaasha deegaanka dib u heshiisiinta mashaariicda yaryarkaa mashaariic kalaa kabaysa marka hawshaas weeye taasina waxay keenaysaa inay taladu dadka u dhowaato si ay adeeg u fidiyaan maamul goboleedyadu si ay canshuur u qaadaan si ay dadkooda ugu dhowaadaan si iyaga loo soo doorto wasiir juxa waxa uu dhinaca kale tilmaamay in lacagaha caalamku u qoondeeyey dhismaha dowladaha hoose ay yaryihiin marka loo eego wakhtiga loogu talagalay oo ah shanta sano ee soo aadan waa run lacagtu way yar tahay lacagaan badnayn weeye barnaamijku waa shan sano weeye annagoo dhammina meesha si wada jira waxaan u codsannay barnaamijkaas in lacagtiisa la xoojiyo waxaanu kaloo codsannay inuu barnaamijka xoogaa flexibility au muujiyo marka laga hirgelinayo soomaaliya dhinaceedan kale barnaamijku waagi hore wuxuu u qaabaysnaa inuu ka hirgelo oo keliya meel ay ka dhisan tahay maamul degmo laakiin maamulada degmo halkaa in la dhisaa la rabaa marka waxaa la rabaa barnaamijka inuu xoogaa au furfuraan au sameeyo teeda kaleta waxaan rabnaa inuu barnaamijkan xoog lagu saaro isagana looga faa'idaysto gobolka banaadir marka lacagtu way yar tahay donarskan waanu u sheegnay waanu ka codsannay waxaan u sheegnay inuu yahay barnaamijka keliya oo soomaaliya isku raacsan tahay inuu yahay wax ku ool oo loo u baahan istaahilanah in la maalgeliyo marka waxaan rajaynaynaa in lacagahaas la kordhiyo madaxa mashaariicda horumarinta safaaradda maraykanka ee soomaaliya alla kisdikey waxa uu barnaamijka wadajir u sheegay in maraykanku uu taageerayo wadiiqo walba oo hufan oo lagu dhisayo dowladaha hoose We, USAID, uh, work on five year strategies. So we are haddii aan nahay hay-adda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka waxa aan ka shaqaynaynaa istaraatiijiyadda shanta sano waxaan damacsanahay in aan sii wadno barnaamijyada la midka ah oo ay qarashkiisa horay u bixisay hay-adda tis balas iyadoo la shaqaynaysa maamulka gobolka banaadir si loo taageero dowladda dhexe balse waxaan raadinaynaa in aan ka hadalno baahiyaha dhabta ah oo ay qabaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka waxaan shaqsi ahaan aad u danaynayaa maalgelinta deegaanka iyo waxyaabaha ay dowladda ka qaban karto si looga taageero maalgashiga gaarka loo leeyahay si loo abuuro shaqooyin waxa aan mar kasta ka fikirayaa sida ay tani u caawin karto dhallinyarada jooga waddooyinka tani waxaa loola jeedaa in aan garanayo bal waxa aan samayn karo berrito lix bilood sannad gudihiisa laba sano halka aan u soconno ama halka ay dowladda iyo dadka soomaaliyeed gaari karaan waa in aynu samaysannaa istaraatiijiyadan wakhtiga dheer oo aad sheegtay dowladda maraykankana waxa ay mar walba ka shaqayn doontaa sida ugu saamaynta badan si ay u taageerto dowladda hoose waxaana rajaynayaa annagoo kala qaybgelayna lana shaqaynayna deeqbixiyaasha kale iyo hoggaanka tusaale ahaan wasaaradda qorshaynta si laysugu xiro for example, at the Ministry of Planning, to tie in xogeyaha maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee muqdisho subayde maxamed mukhtaar waxa ay sheegtay in rajo badan ay ka qabaan inay ka faa'iidaan qorshaha shanta sano ee soo aadan ee dhismaha dowladaha hoose ee koonfurta soomaaliya doorka dowladda hoose ee muqdisho waxaa ka mid yahay barnaamijkan buu ka mid yahay dadka ka faa'iidaysan doono barnaamijkan caqibado fara badan uu soo maray haddana waa ogtihiin magaaladan caasimadda muqdisho ayadana xaalado kala duwan bay soo martay marka insha allah waxaan ka wada hadalnay doorka ama qaybka ee ka qaadan karto dowladda hoose waxaa jira waxyaabo barnaamijkan uu ka hor istaagi karo haddii laga faa'iidaysanayo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka wasiir juxa oo aad iyo aad taageero buuxana siiya haddaan ahnay maamul gobolka banaadir ama dowladda hoose ee xamar oo runtii ku dhiirigeliyey deeqbixiyaasha in dowladda hoose ee xamar loo fiiriyo qaybka qaabka ay wax u rabto iyo heerka ay rabto inay ka gaarto barnaamijkan marka insha allah waxaa ka rajaynaynaa wejigan saddexaad oo la rabo in la bilaabo in ay dowladda hoose ee xamar ay runtii faa'iido buuxa ay ka qaadan doonto maadaama sideedda sano aan soo dhaafnay xaaladaha badan aan soo kala marnay oo aan ka faa'iidaysan kari weynay haddana inaan aan heli doono qaab aan uga faa'iidaysan karno sacdiye maxamed cilmi waa la taliyaha hanaanka qaran ee dhismaha dowladaha hoose ee wadajir ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa aan weydiinay ahmiyadda barnaamijka lagu dhisayo dowladaha hoose aad iyo aad uu ahmiyad ugu leeyahay waxaan kuu sheegayaa maanta ee, degmooyin adiga aan qiyaasaya sagaal ilaa iyo toddobo gaaraysa ayaa loo dhisay maamuladaas ee, degmaha la dhisay marka lagu leeyahay waxawaaye local councilkia u dhisan administrationkia u dhisan maayarkia u dhisan oo ayagu ka yimid maam- degmada ka imaaday iyo iyo iyo shacabka iyo tuurooyinkeeda ka yimaaday Een, faa'iidooyin badan uu leeyahay marka marka loo soo shiftigareeya halkan especially maamulada aadka u cusub sida hirsha shabeello kale iyo galmudug ee aaday uga faa'iidayaan waayo waxay u baahan yihiin si loo daadajiyo maamulkii xildhibaano oo baa jira ee madaxweyne waxay doorteen maamul goboleed laakiin maamulkii ma daadegsana degmooyinkii ma gaarsiisna tuulooyinkii ma gaarsiisna si loo hela marka qofka tuulada degan baahidiisa qof ka turjuma waa in maamulkii loo daadajiyo ilaa iyo tuulo tuulo suu gaari karaa inuu konsil qof ku matalaya golahaas uu ka yimaado tuuladaas uu soo galo degmadii degmadaas qofkaas uu ku doorto gudoomiye degmo deetana uu kula xisaabtamo dho gudoomiye anaa ku doortay tuuladayda maanta oon baa ka jira waxaan u baahanaha biyo laakiin haddii uusan saas usoo dhismin ee, ee, ee, broseska ma imaan karo in la isla xisaabtamo markaas barnaamijkan j b l g waa barnaamij ka yimid soomaalida weliba hadda waxaan rabnaa face tree-ga awalka hore waana la saacidaayey laakiinse face tree-ga waxaan rabnaa inuu noqdo community own community led waxaa la dhaho inay bulshadu leedahay bulshadu hogaaminayso soomaalidu ayadu leedahay ayada hogaaminayso waa tahay barnaamijka wadajir ayaan ku guda jirnaa waxaa inoo soo socda natiijadii shirkii saddex biloodlaha ahaa ee wadatashiga hannaanka qaran ee dhismaha dowladaha hoose ee wadajir ha yeeshee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya waxaay wadaa dadaalle ay ku samaynayso qorshaha qaran ee wacyigelinta dadweynaha sidoo kale wax ka bedel maraya golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayay ku samaysay xeerka saxaafadda markii ay cabasho ka keeneen qodobada qaar warbaahinta gaarka loo leeyahay kuwaas oo hadda laga saaray xeerka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya mudane injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yirisow oo xafiiskiisa aan kula kulmay ayaan ugu horeyn waxa aan weydiiyey xeerka saxaafadda soomaaliya wax ka bedelkiisa halka u marayo bismillahi raxmaan raxiim sidaa la socotidba abril markii oo kii oo xilka wasaaradda warfaafintan la wareegay waxaan wadatashi la sameynay bahda warbaahinta iyo ururadooda iyo suxufiyiinta wadatashigii wax ka soo baxay codsi ay noo soo jeediyeen ee codsadeen in xeerka saxaafad dib weegis lagu sameeyo qodobo waxaa jiray ay codsadeen in wax kabedel lagu sameeyo runtii waxaan u ballanqaadnay inaan dib weegisna ku samaynayno qodobadaas ee ashtakada qabeenna aan muxuu ahaa saxayno ballanqaadka annagoo oofinayna waxaan bilownay wadatashi dheer oo aan la samaynay dowlad goboleedyada bahda warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo ururadaba oon isla siiqaynay qodobada ee rabaan in wax laga bedelo runtii waxaan ku faraxsanahay in ballanqaadkii aan u ballanqaadnay suxufiyiinta soomaalida aan ka dhabaynay xeerkii aan wax kabedel ku samaynay golihii wasiiradana aan ka nasiixinay kii julaay xeerkii hadda wuxuu yaallaa golaha shacabka aqrintii koowaadna waa la aqriyey kadib waxaan kaloo samaynay waxaan la fadhiisanay dowlad goboleedyada iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay oon u sheegnay inay weli fursad jirto waxaan u ballaminay guddiga baarlamaanka golaha shacabka ee u qaabilsan arrimaha warfaafinta guddigii iyo bahadii saxaafadda iyo ururadoodii iyo dowlad goboleedyadaba haddana waxaan istusnay in wax alaali wixii kaloo fikrado ah in loo gudbiyo guddiga baarlamaanka si ay u tixgeliyaan inta uusan golahu shacabku ansixinin waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa guddoomiyaha iyo xogayaha guddiga warfaafinta golaha shacabka qaalid macow iyo jibriil oo fikradiyaan usoo jeedina qaatay kulamana la qaatay bahda saxaafadda iyo dowlad goboleedyadaba maanta waxaan maraynaa fursad ah guddigii baarlamaanka oo dhegaystay muxuu ahaa talooyinkii ururada iyo suxufiyiinta soomaaliyeed guddigii baarlamaanka oo dhegaystay talooyinkii dowlad goboleedyada annagii oon guddiga baarlamaanka ka codsannay inay u dheganuglaadaan oo ay talooyinka ay muxuu aha ka dhegaystaan si ay u tixgeliyaan inta aanan xeerka la ansixin tiina aad baan ugu faraxsanahay inay meel fiican marayso dhowaanna aan rajaynayna in aqrinta labaad loo gudbi doono kadibna uu soo bixi doono xeerka saxaafadda oo dhammaan lagu wada qanacsan yahay xeerka saxaafadda oo international ama caalamka la jaanqaadi kara oo aan ku faani karno in xeerkeenu ka fiican yahay waddamo badan oo afrikaana marka rajadaas baan qabnaa dhowaanna waxaan filaynaa in goluhu uu aqrintii labaad u gudagalo si loo ansixiyo xeerka waaya marka wasiir qodobadii cabashadu ay ka keeneen warbaahinta gaarka ah ma laga saaray xeerka dhammaan qobashadii qodobadii ay cabashada ka keeneen oo dhan waa la tixgeliyey waana lagu daray waxaana aada ugu faraxsanahay ayagiina inaan ka codsannay sida siiqadda ay rabaan inay u bedelaan ay u soo bedelaan uguna soo daraan laakiin ma rabo inaan ka hor dhaco arrintii wuxuu horyaalaa golihii shacabka golihii shacabka ayaa guddiga wax naga ballan qaaday sidaas codsigii suxuufiyiinta iyadoo la tixgelinayo in la gudbin doono marka la gudbiyana golaha shacabka ayay ku xidhantah haddii ay wax kasii bedeli doonaan iyo haddii ay sidiis ku aqbalayaan laakiin annaga wax alaale wixii nalaga rabay ka dowlad ahaan wadatashinaan la samayno suxuufiyiinta cabashooyinkooda dhegaysanno tixgelinno ku darno xeerkii dhammaan intaaso dhan waan samayno
xiriirka bal ka waran dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka wasaaradahooda warfaafinta iyo wasaaradda warfaafinta heer qaran gaar ahaan marka laga hadlayo arrintan xeerka oo hadda midda ugu muhiimsan ee golaha shacabka hortaalla
runtii waa muhiim annaga ka dowlad ahaan dowladda federaalka waxaa naga go-an inaan xoojino xiriirka iyo wada shaqaynta dowlad goboleedyada waayo dowladdu waa heerarkeeda oo kala duwan yahay heerka federaalku wuxuu mas-uul ka yahay dhammaan waddanka oo dhan dowlad goboleedyadana deegaanada markaas ay mas-uul ka yihiin annagana waxaa naga go-an in xukunka la daadejiyo oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo ilaa shakhsi walba soomaaliyeed uu masiirka dalka go-aanka gaaristiisii uu isaga awoodda gacantiisa u gasho taasna annagoo ka duulayno ka wasaarad ahaan waxaan aad juhdi u gelinay inaan xiriir fiican la sameyno dowlad goboleedyada waxaan aad uga mahad celinaa wasiirada warfaafinta dowlad goboleedyada oo runtii noo dhiganuglaa talooyinkeenna dhegaystay mar walba oo xiriir samaynana ee noo diyaar noo ah tan iyo abril intaan wasaaradda mas-uuliyiid ka noqdayna waa markii saddexaad oo inta isu nimaadno magaalada muqdisho aan ku kulanno mar waxay ahayd bishii may lixdeedii ilaa sideedeedii muddo saddex cashaa wada tashi kadibna bilowgii julaay oo iyagoo halkan soo raacay madaxweynayaashoodii aan fursad isugu helnay oon kulannay iyo kulan kale oo aan koob iyo soddonka oktoobar ilaa iyo afarta nofembar muddo shan cashaa aan wada fadhinay ka tashanaynay sidii aan u xoojin lahay xiriirka wada shaqaynta marka aad iyo aad baan ugu qanacsanahay ugana mahad celinaa dowlad goboleedyada waxaan rajaynaynaa in xiriirkaas uu sii fogaado haddaba maxaan tallaabooyinkaas samaynay waxaa ka mid ah kow inaan wada saxiixannay heshiis dowlad goboleedyada iyo heer federaal oo wasiira ah aan ku heshiinay inaan xoojino wada shaqaynta iyo muxuu ahaa iyo xiriirka waxaa kaloo iyadana aan samaysanay brotocoll aan ku wada shaqayno oo isagana aan saxiixannay waxaa kaloo iyadana aan u sii gudubnay dhaqangelinta heshiisyadeennii oo waxaan isu keennay tviyada muxuu ahaa dowladda ha noqoto federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada tvga qaranka iyo tviyada dowlad goboleedyada agaasimayaashooda aan isu keennay wada tashtay ku heshiiyey is-afgarad in xiriirkii wada shaqaynta la xoojiyo marka waa naga go-an tahay dowladnimaduna waxay ku dhismi kartaa marka la daadejiyo la geeyo ilaa heer gobol heer degmo heer tuulo
wasiir bal dhinaca kale marka heerkaasi iyo horumarkaad aad ka samayseen xiriirkii wasaaradaha iyo sidoo kale warbaahintii dowladda ee heer dowlad goboleed iyo heer federaal oo aad wada kulan siiseen oo horumar dhinacaas laga sameeyey haddana waxaa muhiima dhinaca warbaahinta gaarka ah bal ka waran xiriirka warbaahinta gaarka ah iyo wasaaradda iyo weliba dowladdan hadda nabad iyo nolol aragtideeda la xiriira xuriyatulqowlka
bismillahi raxmaan raxiim ka wasiir ahaan bahda saxaafadda waxaan u ballan qaaday markii abril kii inaan dhiirigelin ku samaynayo horumarna ku samaynayno xorriyatul qowlku ay tahay wax lama taabtaana sida uu qabo qodobka siddeed iyo tobnaad ee dastuurka kumeelgaarka ballanqaadkaas waa midaan aaminsannahay waddan walba horumarkiisa waxaa keenaa sida saxaafaddeeda xor u tahay sida saxaafaddeeda ay muxuu ahaa ugu adeegto bulshada taas annagoo ka duulayna ayaan waxaan hagaajinay xoojinay xiriirka wada shaqaynta bahda saxaafadda iyo ururadoodaba waxaan naga go-ana in xiriirkaas uu noqdo mid joogto ah waxaan ka wada qayb galnaa kulamo aan isdhaafsanno lagu xoojinayo fikradaha iyo araada waxaa kaloo naga go-an oo aan ka wada shaqaynaa sidii aan u kobcin lahayn tayada saxufiyiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan wixii tababar ah aan bixinaynana ayagina aan kaalin ka siino nagala qayb qaataan waxaa kaloo iyadana muhiim ah saxufiyiinta soomaliya waa geesiyaashii u dhintay dalkan marxaladihii hogaami kooxeedyada iyo kii burcadbadeedka iyo kii muxua dagaaladii sokeeyaba wax looga gudbo waddankan waxay ahayd saxufiyiinta soomaaliyeed oo runtii bulshada u adeegay fursadna siiyey marka taas waxaan aaminsannahay inay muhiim tahay annagana waa sii joogtayn doonaa inaan hagaajino xiriirkaas waay waxaa jira hay-ado taageera waddanka dhinaca horumarka iyo sidoo kale dhinaca warbaahinta waxaa ka mid ah tisbalas wada shaqaynta hay-adaha si guud iyo dhinacan xasilinta wadanka iyo horumarka dowladnimada hay-adaha taageera wada shaqaynta wasaaradda kala dhexe ka waran
runtii taaskan waa muhiim annaga waxaan sidoo kale xoojinay xiriirka hay-adaha ee taageera warbaahinta xoojin keliya weliba waxaan ka wada shaqaynay oo aan diyaarinay istaraatiijiyadda warbaahinta qaranka oon ugu talagalnay hay-adaha taageera warbaahinta soomaaliya in ay istaraatiijiyaddaas warbaahinta qaranka aysan ka bixi karin ay noqdaan waxa ay taageerada ay siinayaan mid dowladda federaalku raalli ka tahay mid saxufiyiinta soomaaliyeed wax u taraya mid istaraatiijiyaddaas waafaqsan istaraatiijiyaddii waa mid lagu horumarinayo warbaahinta oo shan sana ah taasna kaalin waxay uga jiraan oo weyn oo muhiim ah xiriirkaasna inaan sii joogtayno ayay muhiim noogu tahay sababaha aan marka istaraatiijiyad ugu samaynay waxay tahay in kaalmada ay siinayaan hay-adaha kala duwan inay noqoto mid iskaabaysa oo horumarinaysa warbaahinta dalka taasna waxa qeexay istaraatiijiyadda sababtaan istaraatiijiyadda u samaynayna waa taas annaga ayagana waxaan uga mahad celinaynaa sida ay noogala shaqeeyeen istaraatiijiyadda diyaarkana ugu yihiin in taageerada ay siiyaan warbaahinta uu noqdo mid horumarinaya saxufiyiinta soomaaliyeed kana shaqaynaya sidii waddankan u heli lahaa warbaahin madax bannaan oo rasmi ah
badaadejinta awoodda dowladda maadaama wasaaraddii warfaafinta ayay muhiim u tahay dhinacii wacyigelinta iyo bulshada in la baraarujiyo ilaa hadda door intee leeg ayay wasaaraddu ka qaadatay sanadkan
runtii tan iyo markii siddeedii febraayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya la doortay waddanka wuxuu galay marxalad ka duwan marxaladihii hore waxaa soo ifbaxay shacabkii iyo dowladdii isku xirmay waxaa yimid iyadiilo iyo rajo laga qabo madaxda qaranka loona arkay inay yihiin madaxdii ku habboonaa sidaas daraaddeed wasaaradda iyadoo fulinaysa waajibaadka saaran waxay diiradda saartay sidii waddankan looga hirgelin lahaa wacyigelinta bulshada oo heerar kala duwan leh waxaan diyaarinay istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka waxaan iyadana muxuu ahaa isku xirnay horumarka dowladda waxqabadkii inaan mar walba bulshada u gudbinno isku xirno bulshada iyo dowladda bulshadana ay fahmaan dowladdu inay tahay midda keliya ee looga gudbi karo marxaladahan adag si waddanka loo gaarsiiyo doorashooyin hal cod iyo hal qof ah taas marka waxaan samaynay annaga istaraatiijiyadda wacyigelin oo diiradda saarayso shacabku siday amniga uga qayb qaadan lahaayeen shacabku siday fikirkan xag jirka ula dagaalami lahaayeen shacabku sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen dimuqraadiyiinta dalka oo ha noqoto dibegista dastuurka ha noqoto asxaab siyaasadeed sidii loo dhisi lahaa iyo sidii dimuqraadiyadda aan dalka uga hergelinaya oo muhiim u ah bulshada taasna iyadana maaragtay waa barnaamij muhiim ah oo aan rabno waxaa kaloo iyadana xoojinnay xiriirka culummada soomaaliyeed iyo warbaahinta oo doorka culummada aan rabno inay ka qaataan oo ah door ummadda ku haga sidii nabadda looga wada qayb qaadan lahaa arrimaha kooxaha argagixisadana loo soo abjaari lahaa marka arrimahaas si wanaagsan bay u socdaan ilaa iyo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhuna aad bay u taageereen istaraatiijiyaddan wacyigelinta nogalana shaqeeyaan wasiir marka laga hadlayo warbaahinta si guud wadanka waxaa jirtay dhacdadii afariyo tobankii oktoobar kadib in kulamo badan warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo madaxda warbaahinta qaranka iyo wasaaradda warfaafintuba ay qaateen oo looga hadlayay sidii loo midayn lahaa afkaaraha ama sidii loola dagaalami lahaa kooxaha nabaddiidka ah al-shabaab oo markan usoo jeestay marka laga tusaale qaato qaraxii ugu dambeeyey afariyo tobankii oktoobar dhacay in dadka ay xasuuqaan marka wada shaqaynta labada dhinac iyo dhinacaas oo sidii waddankan loo jahayn lahaa loona badbaadin lahaa doorka ay si guud warbaahinta gaarkaa uga qaadanayso
runtii soomaalidu waxaa la yidhahdaa waa dad runtii jecel warbaahinta ama afmaal sida loo yaqaano taasna waxay nagu dhiirigelinaysaa in warbaahinta ay noqoto aaladda loo isticmaalo wacyigelinta bulshada sidii oo garaadkoodan kor loogu qaadi lahaa arrimaha masiiriga dalka u ahna ay ummaddu kaalin uga geysan lahayd tan ugu muhiimsan waxay tahay la dagaalanka fikirka xag jirka oo iyadana muhiim gaara u leh sidii wadankan looga joojin lahaa argagixisada culimmada ayaa door wanaagsan ka qaata iyadana annaga waxaa naga go-an in sidii loo joogtayn lahaa loona socodsiin lahaa waxaa kaloo iyadana jira barnaamijyo loogu talagalay amniga guud ee dalka wadankan dowladdan waxay ku guulaysatay hirgelisay shirkii london kadib in waxa loo yaqaano security architecture in la dhaho ama amnigii oo wadanka oo tafatiran sidii wax looga qaban lahaa waxaa lala yimid barnaamij cusub oo dhammaystiran oo ah sida lagu hagi karo wadankan in ciidanka soomaaliyeed ay u hantaan amniga ciidamada amisomna loo yareeyo howlgalka la dagaalanka argagixisada la ballaariyo oo meelahay joogaan loogu tago si qaraxyada ee bulshada looga yareeyo waxaa kaloo iyadana ka mid ah sidii sharciga ama garsoorka loo hagaajin lahaa arrimahaasoo dhan waa arrimo tafatiran oo dhammaystiran waxaa kaloo iyadana ka mid ah la dagaalanka fikirka xagjirka arrimahaasoo dhan waa arrimo dowladdu ay diyaarisay qorshayaasheedii haddana dhaqangelintiisa uu socdo siddeed iyo labaatanka novembar waxaa noo soo socda shir oo heer sare ah oo ra-iisul wasaar ku-xigeenka iyo safiirka sweden ay shir guddoominayaan loogana hadlayo istaraatiijiyadda la dagaalanka fikirka xagjirka dhaqangelinteeda sidoo kale iyadana afarta oo december waxaa waddankan ka dhacay shir caalami ah oo arrimaha amniga caalamkana looga codsanayo dowladdii qorshayaasheedii ay degsatay sidii loo hirgelin lahaa marka arrimahaas o dhan waa arrimo runtii isku xiran amnigan dhinac kala xihiira dhinac kalena waxay gelinta bulshada marka ayagana si wanaagsan ayay u socdaan ugu dambeyn wasiir horumarka sanadkan sii dhammaanaya ee dowladnimada soomaaliya laga gaaray iyo fariinta aad doonayso inaad adoo marinaya barnaamijka wadajir aada la wadaagto guud ahaan bulshada soomaaliyeed
runtii bulshada somaliyed waxaan uga mahad celinaynaa doorkooda ay ka qaataan dhanka amniga iyo in xalka keliya soomaaliya looga gudbi karo marxaladaha inuu yahay in nidaam dowlad wanaag ah isla xisaabtana oo uu hirgalo dowladda federaalka iyo madaxdeedana waxaa ka go-an in bulshada loo adeego wadankan muddadii siddeedda biloodna waxaan ku tallaabsanay horumar aad u ballaaran ha noqoto shuruucii badan oo golaha wasiiradu ansixiyeen oo golihii shacabka uu isagana ansixintiisa wado ha noqoto miisaaniyaddii dalka oo lasii diyaariyey inta uusan sanadka dhammaanin waxaa ha noqoto mashaariic horumareed dalka in laga fulinayo oo iyagana maaragtay aan rajaynayno in dhowaan la bilaabo waxaa iyagana socda xiriirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo soo hagaagaya marka waxaan isleenahay rajaa muuqata rajadan waxay ku imaan kartaa oo keliya marka shacabku uu dowladdiisa la shaqeeyo sidoo kale shacabka waxaa laga rabaa waddan walba oo caalam ka tirsan waxa uu ku dhisan yahay oo dowladda iyo shacabka isku xira waa bixinta canshuurta qofka soomaaliyeed waxaa waajib ku ah dowladnimadiisa inuu taageero inuu qarash ku bixiyo inuu canshuurta bixiyo dowladdana si ay adeegyadii bulshada muhiimka u ahaa u fuliso marka shacabka aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa wada shaqayntooda waxaan rajaynaynaa in aan hiigsiga madaxda qaranka ay hiigsanaysa oo ah in waddankan shaksi iyo cod uu ka dhaco laba kun iyo labaatan in mid na looga baahanya shacab iyo dowlad baa nagoo gacmaha is haysan inaan ka wada shaqeyno waa mahadsantiin wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yirisow oo u waramayey barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaan anisweeshano walaalayaal wadajirno way walaalayaal anisweeshano walaalayaal wadajirno way walaalayaal
magaalada muqdisho koow iyo tobankii ilaa saddex iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee nofembar waxaa lagu qabtay shirkii sideedaad ee madasha wadatashiga hanaanka qaran ee dhismaha dowladaha hoose ee wadajir shirkaasi waa saddex bilood leh waxaa furay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshisiinta xukuumadda soomaaliya mudane cabdi faarax saciid juxa waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka banaadir shirka waxaa looga hadlay wixii u qabsoomay madasha iyo caqabadaha horyaalla waxaana ugu dambeyn laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban siddeed iyo toban qodob oo ay isku raaceen ka qaybgalayaasha waxaana warbaahinta u akhriyey xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshisiinta soomaaliya mudane cabdulaahi maxamuud asari warmurtiyeed golaha wadatashiga ee hannaanka dowladaha hoose ee wadajir wuxuu si weyn ugu faraxsan yahay in si habboon uu u qabsoomay kulankii wadatashiga ee hannaanka qaran ee wadajir oo looga arrinsanayay sidii loo dardargelin lahaa taabagelinta hannaanka wadajir iyo arrimaha kale ee horyaalla golaha sida dadaalada arrimaha ee naxaslinta iyo dib u heshiisiinta kulan howleedka ayaa ahaa kii sideedaad ee noociisa ah oo lagu qabtay magaalo madaxda dalka muqdisho intii u dhaxaysay kii ilaa kii oktoobar ee oo si guul ah ku soo dhammaaday wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dib u heshiisiinta waxay si gaar ah ugu mahad celinaysaa madaxda dowlad goboleedyada oo ka qayb galay kulanka wadatashiga oo kale ah jubbaland koonfur galbeed galmudug hirshabeelle gobolka banaadir sidoo kale golahu wuxuu bogaadinayaa kasoo qaybgalka dhammaan wufuudda ka kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed kaalinta ay ka qaateen natiijada wax ku oolka ah ee ka soo baxday kulan howleedka hannaanka qaran ee dowladaha hoose ee wadajir kow golahu wuxuu bogaadinayaa howlaha uga qabsoomay wadaagista arrimaha xasilinta dalka dhisidda golayaasha deegaanka dib u heshiisiinta iyo adkaynta wada shaqaynta ka dhaxaysa xubnaha golaha goluhu wuxuu macnaha dib u eegay iskuna waafaqay hannaanka jadwalka geedi socodka maamul iyo dhisidda golayaal deegaan oo laga bilaabi doono degmooyinka hortabinta leh una diyaarka ah in laga hirgeliyo golayaasha deegaanka kuwaas oo ku kala yaala jubbaland koonfur galbeed galmudug hirshabeelle iyo gobolka banaadir iyo dardargelinta samaynta habraacyada wadajir lamber saddex goluhu wuxuu u bogaadinayaa samaynta golaha deegaanka ee laga hirgeliyey degmada xudur iyo weliba dadaalada kale ee ka kala socda loo lagu lagu leelayo golayaal deegaan degmooyinka kale ee dowlad goboleedka koonfur galbeed lambar afar goluhu wuxuu ku bogaadinayaa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo jubbaland diyaarinta iyo dhammaystirka shuruucda dowladaha hoose lambar shan goluhu wuxu uu ku dhiiragelinayaa dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle in ay dedejiyaan dhammaystirka shuruucdii dowladaha hoose si ay u sameeyaan golaha waxa uu isku raacay lambar lix waaye in ay lama taabtaan tahay qoondada haweenka ee golayaasha deegaanka loogana fadhiyo dowlad goboleedyada in ay meel mariyaan lambar toddobo goluhu wuxuu isla qaatay in lagu socdo muhiimadaha hortabinta u leh wasaaradaha arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee ka kale ah xalinta xasilinta dib u heshiisiinta geedi socodka hannaanka federaalka doorashooyinka iyo horumarinta dowladaha hoose lamber sideed goluhu wuxuu uu soo jeedinayaa in la dardargeliyo arrimaha la xidhiira wadahadallada bulshada taageero dhaqaale loona raadiyo si loo taabageliyo nabad iyo deganaansho bulsho oo waarta lamber sagaal golow wuxuu uu soo dhowaynayaa wixii ka soo baxay shirkii wejiga saddexaad ee j b l g wada shaqaynta ay muujiyeen iyo doorka dowladdu ku leedahay wejiga saddexaad ee barnaamijka waxaana looga fadhiyaa hay-adaha j b l g in ay taabogeliyaan arrimihii lagu heshiiyey lamber toban golow wuxuu uu soo jeedinayaa in la qabto shir farsamo oo shir farsamo oo lagu cayimayo arrimaha iyo baahiyaha qorshaha labada sano ee soo socda ilaa ee barnaamijka horumarinta dowladaha hoose ee j b l g loo yaqaano lamber kow iyo toban goluhu wuxuu soo jeedinayaa in la qabto kulan aqoon isweydaarsi oo lagu lafagurayo waajibaadka iyo mas-uuliyaadka u dhaxeeya wasaaradaha heer federaal iyo mid dowlad goboleed lambar labaiyo toban goluhu wuxuu uu dhiirigelinayaa in la dardargeliyo hirgelinta maqaamka magaalada muqdisho lana mariyo talagelin dhammaystiran si loo horumariyo ka qaybgalka dadweynaha iyo bixinta adeegyada bulshada saddex-iyo toban goluhu wuxuu ku heshiiyey in la sameeyo hanaan midaysan oo lagu socdo fulinta kormeerka iyo qiimaynta mashaariicda xasilinta dib u heshiisiinta iyo horumarinta dowladaha hoose ee wadajir lambar afariyo toban goluhu wuxuu soo jeedinayaa in wasaaradaha dowlad goboleedyada ay soo gudbiyaan qof xiriiriya mashaariicda wadajir wuxuu xiriirinayaa qofkan barnaamijkan mashaariicda wadajir marka waa inay soo gudbiyaan lambar lix iyo toban goluhu wuxuu soo jeedinayaa in la mideeyo lana isku xiro ahmiyadda iyo baahiyaha dowladaha heer federaal iyo mid dowlad goboleed lana waafajiyo qorshaha horumarinta qaranka iyo taageerada deeqbixiyayaasha toddoba-iyo toban goluhu wuxuu fariin cad u dirayaa hay-adaha ka shaqeeya arrimaha xasilinta dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta inay muujiyaan wada shaqayn dhammaystiran kana shaqeeyaan muhiimadaha goluhu isku raacay iyo siyaasadda dowladda ee ku aadan arrimaha kor ku xusan sideed iyo toban waa qodobka ugu dambeeyey goluhu wuxuu u mahad celinayaa deeqbixiyayaasha taageera mashaariicda wadajir iyo bahwadaagta nala fuliso waa mahadsantihiin intaasi wuxuu ahay sideed tobanka qodob waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay kaasi waxa uu ahaa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya oo akhrinayey warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii saddex biloodlaha ahaa ee wadatashiga hanaanka qaran ee dhismaha dowladaha hoose ee wadajir dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle ilaa hadda waxaa laga sugayaa sameynta sharciga dowladaha hoose oo lagu dhisayo golayaasha deegaanka ee degmooyinka dowlad goboleedyadaasi dad badan ayaa qaba in ay la daaheen haddaba sababta ka dambeysa ayaan waxa aan weydiiyey maxamed xayir nuur oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug labada maamulba maamulada kale way ka dambeeyeen maadaama ay ka dambeeyeen waxaa dibudhaxu ku yimid in la sameeyo sharciga dowladaha hoose in la sameeyo labadaba markaa hadda gacanta waxaan ku haynaa sharciga dowladaha hoose inaan samayno waxayna marayaan xilli gabagaba ahy marayaan oo hadda la taliska dadweynaha ayay marayaan ka bacdina waxaan u gudbi doonaa in wasiirada in ansixiyaan iyo xildhibaanada in ansixiyaan sida ugu dhaqsaha badan insha allah horaanta bisha November inay soo gabagabaama rajaynayna insha allah haddii jiraan wax caqabadooyin haysamee jira
ilaa hadda wax caqabadoon haysan jiraan marka sharciga hadda aad gacanta ku haysaan oo la tashiyeed aad gelinaysaan markaad fiiriso dowlad goboleedyada Jubbaland Puntland iyo Koonfur Galbeed maxaad ugu duwantahay
waxba kama duwanin waan kuu sheegadoo waynaga horreeyeen maamulada maamulinta ka horreeyana sharciga wuu ka horsameeyaa marka waktiga hadda annagu aan samaynayna waa ku soo beegmay taasaa marka waxay keentay in ayagu naga horreeyaan waayo waxay jirtaa marka jubbaland markaad fiiriso waxay jirtaa listi lix sano shan sanay jirtaa hirshabelle saddex sano afar sanay jirtaa ayagoo naga horreeyeen puntland iyadoo warkay badaaba siddeed toban sagaal toban maraysaa marka taas marka waxay keentay maamul maamulka ka dambeeyo inuu ka dibdhacsan yahay waayo markii maamulka la sameeyey kabacda la samayn karaa sharciga dowladaha hoose la samayn karaa taasaa keenta marka xoogaa inaan dhileedkaas ugu dhaco insha allah sharciga la'aantiisa in mashaariic badan ay ku dhaafto ma jirta
kollow dee mashaariicdu waa kala duwan tahay wixii ku saabsanaa dowladaha hoose waa qasab ay ku dhaafahayaan oo maadaama sharciga uusan jirin dowladaha hoose waxba lagama qaban karaa meeshii waa in sharcigaas marka la dhisaa oo ay leedahay degmo walba ay leedahay sharcigaas sharcigana lama samayn karo dowladaha hoosena lama samayn karo oo golaha deegaanka lama samayn karo ilaa sharciga la dhiso marka sidaa hadda ku haynaa sidaasi lamida wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa barnaamijka uga waramay ilaa hadda waxaa dib u dhigay hirshabeelle inay sameeyaan sharciga dowladaha hoose maxamed nuur macalin maxamed soo saaraha barnaamijka wadajir oo la kulmay ayaa wasiir ka waraystay bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sharciyada dowladda hoose meel aad iyo aad u fiican ayay marayaan waxay ku jiraan brosees oo maanta midka ugu dambeeyey oo soo xirma haddii ilaahay ka raalli noqdo oo ma aragtay systemkaas in la maro ay qolooyinkan ma aragtay j b l gdu ay naga codsadeen haddii ilaahay ka raalli naqdana maalmaha soo socda golaha wasiirada markii lagu dhawaaqaba haddii ilaahay yidhaahdo horaan ka marsiin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo baarlamaankana horuu ka maraa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala bil gudaheed inaan kusoo gebagabay doono sharciyada haddi ilahay ka raalli noqdo maamul goboleedyada qaarkood ee koonfur galbeed iyo jubbaland sharciyadoodii waxay u gudbiyeen baarlamaanka iyo golaha wasiirada way ansixiyeen qabee qoraalkii way ka baxeen muddo cayiman oo aad inoo sheegi kartid ma jirtaa qabee qoraalka goortu ka baxaya
horta sidaad og tahay jubbaland shan sanaysii mare ay kusii dhadhowdahay koonfur galbeedna waa saddex sanay dhaaftay iyaduna hadayba afar sano ahayn annaguna waxaad og tahay in yar oo ma aragtay dhowr bilooda oo aan sano dhammayn ayaan aan joognaa bishii februari labaatankeedii ayay ahayd marka annaga wasaaraddan aniga la ii dhiibay marka wakhtigii dheeraayo ayaga ay soo mareen oo aad og tahay aan waxaan rabnaa isagoo gaaban haddii ilaahay ka raalli naqdo in sana ka yar inaan anugu ku hirgelinno marka haddii ilaahay ka raalli naqdo annaga wax aan sugayno haba yaraatee ma jiraan waxaan sugaynaa in la ansixiyo oo golaha wasiiraduna ay ansixiyaan baarlamaankuna uu ansixiyo oo kaliyahaan sugaynaa annaga waa naga soo dhammaaday maanta uu naga dhammaaday sharciga borsaskiisa
mudar wasiir waxaa jira shirka wasaaradaha dowladaha wasaaradaha arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaad haatan inaad ka qayb gasho aad muqdisho u timid hanaanka qaran ee wadajir wadajir framework dhowr jeerna hirshabeelle iyo maamul goboleedyada way martigeliyeen aragtidaadu maxaa horumar ah oo kaaga muuqda wadajir framework halkay ku socoto wadajir xaqiiqatan sida hadda magaceedaba ka muuqanayso waxawaaye haddii mar dadku ay wada jiraan waana wada hadlaayaan waxna waa wada yeelanayaan horumarna waa muuqana waxaad og tahay bishii juun toddobadeedii ilaa tobanka inta u dhaxaysay oo adugu aad goobjoog u ahayd in ma aragta uu ka soconayay meesha la yidhaahdo magaalo madaxda hirshabeelle jowhar tobankiina aan ku soo gebangabaynay degmada warshiikh oo adinku aad joogteen marka waxaan u malaynaa markii ugu horraysay oo hadda shirkaas la qabtana waa hadda oo aan wada joogno marka horumar aad iyo aada ayaa ka muuqda ummaddu hadday isla jirto oo la wada tashanaayo oo maaragtay dadku ay wax wada leeyihiin barnaamijkan waa barnaamij la wada leeyahay oo u dhexeeya maamul goboleedyada iyo maaragtay dowladda arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo gobolka banaadir intaba ay ku wada midaysan yihiin marka maadaama intaasoo midaysan uu ka dhexeeya barnaamijkan waa barnaamij dhaxalgal ah waana mid ay ka muuqanayso soomaalinimo iyo rajadiio dib usoo laabanaysa ka muuqanaysa barnaamijkan dhexdiisa
waa hagaag dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxa uu noqday dowlad goboleedkii ugu horreeyey koonfurta soomaaliya ka bilaabay dhismaha golaha deegaanka degmada xudur ee xarunta gobolka bokool ayaa noqotay degmadii ugu horreysay soo gebagabayntii degmadaasi kadib golaheedii deegaanka oo doortay maamulkii degmada waxaa hadda degmadii labaad ay ka bilaabeen degmada bardaaleh ee gobolka baay oo loo dhisayo golo deegaan wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi maxamed aadan ayaa waxaa u waramay soo saaraha barnaamijka wadajir waxaana uu weydiiyey ilaa hadda halka ay wax u marayaan iyo caqabadaha soo wajaxay maalinba waxaa la ogaanayay dhibab jiro waxaana laga tashanaya lasoo saarayay sidii looga gudbi lahaa hadda marka heerkan hadda uu marayo ee shirkan hadda maanta ah waxaa soo baxday in qolooyinka qaaraanbixiyaasha aniga waxaan dhaha qaaraanbixiyaalan dhaha dadka qaar deeqbixiyaan deeqda waa midaan abaal laga rabin laakiin danna laga lahayn laakiin wixii kaloo la bixiyo binaadan bixiyo waa un qaaran oo berito ama dana gaara siyaasa laga lahada ama abaal ha laga sugo qaaraanbixiyaasha iyo hay-adaha ay soo marsiyaanba iyo sida ay uga shaqeeyaan ma maamul goboleedyada ay xiriira leeyihiin ma dowladda federaalka xiriira leeyihiin haddii laska waraystay runtii waxaa soo baxday in meel lehe ay ku dhex jiraan marka iswaraysigaa soomaalida ay iskugu gacan banaanaantay wuxuu soo saarayaa waxyaabihii soomaaliya waxaa laleeyahy waxaa loogu yabahay hal bilyan iyo intaasoo boqoloo kunoo dollar waxaa laga yaabaa in oo yani ayna laba boqoloo kun ama saddex boqoloo kun soo gelinba kuwaasna ay ku soo galaan baakada iyo qalimaan iyo ay kusoo galaan marka dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha waxay waxay dhigtay madal wada tashiga wada jir ah oo ay isku wareystaan wasaaradaha ku aadan ee dowlad goboleedyada taasoo keentay dhisitaanka kalsoonida iyo wadajirka yani federaalka yani wasaaradda federaalka ee arrimaha gudaha iyo iyo iyo wasaaradeedii inay xiriiraan mar baydhabo laiskugu tago mar laiskugu tago kismaayo laiskugu tago mar yani cadaad laiskugu tago mar jawhar laiskugu tago yani dadkii iswada bartaan xataa dadkii shaqaalihii iyo wasiiradii heer federaal iyo heer dowlagoboleed shaqaalihii heer federaal iyo heer dowlagoboleed in dadkii iswada bartaan yani xiriir ay halkaas ka dhaxaya yani ay aqoontii iyo iyo iyo waxayis dheeraan ay iskala wadaagaan yani ka koonfur galbeed ahaan marka barnaamijkan markii la bilaabay waxaa noo suuro gashay in aan samayno la tashiga dadweynaha dhisida maamulada deegaanada golayaasha deegaanada wasiir halkee maraysaa marka golayaasha deegaanka waa tii sharcigeena la ansixiyey maxaa rajaa xaggee waxay idin marayaan waa runta sharciga waa la ansixiyey adiga agoosta ko tobankeeda meelahaas ayaan dahafurkii oo bandhigidii aan samaynay markaan sharciga ansixina kadib waxaan lagu bilaabay degmada xudura lagu bilaabay xubnood oo degmooyinka aada waxay leeyiin xubnood golihii deegaanka broseska ama habkii raaci loogu talagalaa loo sameeyey la tashiga dadweynaha wacyigelinta raadiya oo yani raadiyahaas yan loogu talagalay oo barnaamijkan wadajir la socdaa jira kadib annaga waxaan furnay sebtembar kowdeedii ayaan furnay barnaamijka waxaan samaynay habkii loogu talagalay ee loo dejiyey heshiiska ahayoo sharciga number toban ku qornaydaan samaynay markii ugu horreysay waxa la yidhaha tiiraayin bixin ayaa la sameeyey oo dadka yani lagu ogaanaya in qabaa'ilada meesha degan wax caqabada iyo ka jirta kadib markaan ogaanay inay wax caqabad ka jirin beelihii meesha deganaana laysla ogolaaday waxaan isu keennay odayaashoodii oo yani siminaaro iyo wacyigelinno iyo maaragtay loo sameeyey kadibna ergadii ayaa loo qaybiyey ergadaasoo xubnood ahayd taasoo la marsiiyey habkii raaci loogu talagalay ergadii waa soo idlaatay siminaaro loo sameeyey waxaa babar socday marka maaragtay barnaamij oo kan haweenka ah yani wacyigelinta haweenka oo ku saabsan yani ka qayb qaadashada yani xubnaha golaha deegaanka si ay uga qayb qaadan lahaayeen kaasna asagu garab socday isagana waa haweenka yani casharo badan iyo waxaa la siiye wacyigelin badan loo sameeyey odayaasha laftigoodana waxaa loo sheegay oo laga dhaadhiciyey in maarata gabdhaha iyo wiilasha ay wada dhasheen in xubnaha gabdhahan aan lagu soo daro adiga shaqo badan kadib waxaa la sameeyey doorashadii ergooyinka ay dooranayeen xubnaha golaha deegaanka ee matalaadooda ayagoo matalayay waxaa lagu guulaystay in xubnood la soo dhammaystiro hal xubinoo xoogaha adiga ismari waa uu ka dhacayna dib loo dhigo run ahaantii waxaa markaas kadib la sameeyey guddi doorasho oo toddoba xubnood iyo saddex xubnood oo xalinta khilaafaadka ah kadib doorashadii waxaa la qabtay golaha deegaanka ninkii ugu yani gudoomiyaha golaha deegaanka iyo ku-xigeenadiisa ninka ugu daaweynaa shirka ugu horreeyey gudoomiyey asagaa maaratay guddiga doorashadii waxdhan hogaaminayay yani doorashadii waxay u dhacday si furan oo yani oo toosa oo sanduuq lasoo dhigay oo codbixintii iyo habkii doorashada loo mari jiray ayaa loo maray waana la doortay gudoomiyihii golaha deegaanka degmada xudur iyo labadiisa ku-xigeen halkaasa waxaa kusoo afjarmay maalintii shan iyo tobankii oktoobar waxaan qabanay xafladdii oo caleemasaarka ayadoo kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ka socday iyo maarata marti sharaf kaleento badan oo yan ajaanib iyo iskugu jirta soomaalia baa kasoo qaybgashay halkaasaan kusoo dhammaystirnay ceel berdo kalaan bilownay iyadana oktoobar adiga labaatankeeda meelahaas camalan tagnay ceel berde nooma suuro gelinaan dhisna sababtoo ah waxaa la yidhahda barnamij waxaa jira haddaadan waxa u tirin ha ugu darin ceel berde dadkeeda xoogaha waxay nooga muuqday noo muujiyeen inayn hadda diyaar u ahayn khilaafaadyay jira awgood iyaga soo xalinayaan markay diyaar noqdaan kadib loo noqon doonaa ceel berde asaga dib baan u dhignay waxaa hadda la furay yani usbuuc ka hor waxaa la furay berdaale berdaale waxay maraysa hadda habkii xaraynta odayaasha beelaha deegaanka markay soo dhammaystirmaan yani waxyaabahaan ka barannay marka hore inta aan xudur ka barannay ergadaan hormarinay dhibkaan nugu batay marka
dhibka maxaa ula jeedaa dhibka nugu batay waxaa weeye waxaa ficneed marka horenta inaan xubnaha qaybinno markaan xubnaha qaybinno kadib qolo kasta intay hesho ergada loogu dhufto toddobaylaatanka xubnood loo qeybiyo boqol iyo kontonka qolo kastaba inta kaga soo aaday yani ergeygiiba kusoo aaday inta xubintiiba kusoo aaday in way noo fududaan lahayd marka marka ma waxaa ula jeedaa in xagga dib u heshiisiin ee u baahnayd inaad ka furto maya dib u heshiisiinta waan soo marnay laakiin habka markaan een, ergada haddii lagu hormaro yani waxaa ka fudud in xubnaha golaha deegaanka la qaybiyo ayadoo lagu salayn doono markii xubnaha golaha deegaanka ay tobanka qabiil loo qaybiyo kadib erge kasta yani xubin kasta waxaa kusoo aadaysa tiro erga ah ergada hadhowta khilaaf ma keenaysa laakiin hadda marka hore ergeyinka khilaaf khilaaf baan kala kulannay marka dambana golihii xubnihii markaan qaybin khilaaf aan kala kulannay laba khilaaf marka hal khilaaf annagoo yani hadda waxaan ka ogaanay in marka ugu horraysa odayaasha la soo keeno oo la isfahansiiyo in xubnaha la qaybiyo ay ku beesgarisan yihiin xubnuhuna waxaan u qaybinaynaa tirada xubnaha deegaanka uu leeyahay iyo ergadu leeyahay soo qaybinayna intaas marka taasaan nooga fududaan lahayd hal hal dhibaan mari lahayn maalinta laakiin xudur waxaan ka soo barannay laba dhibaan marnay hadda laakiin hal dhibaan marayna hadduu ilaah idhaah marka halkaas noo maraysa ayadana runtii waana barnaamijkan wada jiraan yani iyo talooyinkii iyo usuumaadkii iyo fikradihii aan kala qaadanaynay ayaanan runtii waxyaa badan kaga faaidaysanay waana waana maamul goboleedka ugu horreeyey oo lagu tijaabiyey oo waxaan noqon nasiib ku yeeshay oo yani ku guulaystay inuu dhiso degmada ugu horraysay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey barnaamijka wadajir waxaa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macalin maxamed qays cali shire ayaa farsamaynayay anigoo cabdishakuur ali axmedana waan idiin soo jeedinaya intaan mar kale dib ugu kulmi doono hadduu eebba idmo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wanaagsani walaalayaal wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal